anugu wax dhibaato a ka hadli mahayo laakiin wixii jirjira oo meesha ku jirjira oo maaragtayy xun ayaan maaragtayy hala saxa leenahay waxa weeye galmudug dad soomaaliyeed oo walaalahaynma wax badanna waa wada deganaan jirn wax badanna maaragtay dhibaato waa inaga dhexdhici jirnay hase ahaatee waynu maaragtayy ka wada heshiin jirno ka wada hadli jirna waa maaragta nabadgelyaynu raadin jirnay sidaasaynu ku wada deganaan jirnay waxa weeye rag baa maaragtay meesha tan idinku soo siyaaday annaka wixii maaragtay nabadgelyada ka shaqayn jiray odayaashii waxgaradkii aqoonyahankii dhallinyaradii hooyooyinkii sharafta lahaayoo maaragtay sharafta dadka walaalahoodo dariska la jeclaan jiray waa noo joogaan wax qalad ahoo maaragta qalad samaynayaa naguma jiraan waxa weeye idinkii dad baa idin soo dhexgalay oo dad baa idin soo dhexgalay idinkii galmudugaha waxa weeye dadka idin soo dhexgalay waa dad xumo ka talisa waa dad aan maaragtay deganaanshaheenna iyo sharafteenna iyo walaaltinimadeena aan doonayn weeye waxa weeye marka wiilkii lahaa waxaan ahay ururka dhallinyarada afhayeenkeeda oo lahaa buntland baa senberina soo weeradha nabaddiina way diideen buntland ma diida nabadda waxna ma weerarto waxay hagaajiso oo soo dhoweyso oo sharafta ma ahan wax xumaan ay ku samaysaa ma ay jirto dowladda federaalka ah siday samada u raadinayso oo wanaagga u raadinayso oo sharafta u raadinayso dowladda federaalka ah iyadaa dhistay waa hooyadii federaalka waa aabbihii federaalka midda kaleeto galmudug sideed sano buntland oo dhisan ayaa maaragtayy xamar inta ka soo kacdeen wixiinii waxgaradka ahaa meeshaan isugu timaadeen meeshaan markaad isugu timaadeen dowladaan dhisanaa tirahdeen waanu idinka yeelno waa idinla dhisnayo maaragtay waa taanu idinla dhisnayo idinla hagaajinayo ninka la yidhaahda caalin madaxweynaha loo doortay kama aanu xumayn waxbaanu ka dhisnay waanu ku sharafsanaydeen annakuna waa ku sharafsanay waxaa dhacday rag baa ina soo dhex galay raggii cadaada lagu dhisay baa laba nin iyo saddex ninba yaa hadallo khaladaada oo aan idinkana idin qaban annakana aanna qaban ku hadhadlahaye mid waa mida ninka la yidhaahdo muxuu ahaa afhayeenka la yidhaahdo afhayeenka dhallinyarada isku sheegahaye oo lahaa buntland baana soo weerarno buntland wax ma weerarno buntland waxbay jeceshahay sharaftay jeceshahay darisnimaday jeceshahay wanaagay jeceshahay soo dhoweyntay jeceshahay waad ogtihiinoo soomaali oo dhan maalinka maanta waxay ku soo dhex aragdhay waa buntland ilaa caluulo iyo qandalo inta ka dhex leh ay joogaan oo maaragtay nabadgelyo iyo walaaltinimo ay ku joogaan iyo soomaalinimo waxa weeye wiilkaasow buntland wax ma weerarto mana weerarayso mana weerari doonto adiga hadalkaaga halkaasaan uga harhayaa ka fiirso nin yar oo dhallinyaro aha taan u malaynahayaa buntland nin yaqaana ma adheyde haddaad taqaanid sidaas kulama ada hadasheene waxaad yeelaysaa ka fiirso taar dhuleed ninka la yidhaahdo taar dhuleed in soomaaliyeed baa tahay ha ahaatee waxyaalaha aad ku hadlaysay waxyaalo lagu hadlo nin weyn oo sharaf lo ku hadlo ma aha waxaad tiri buntland waxaa xukuma mudug galmudug sideed sannadood oo ka horeysa galmudug markii la dhisay bay dowlad ahayd oo maaragtay dowladda soomaaliyeed asaastay oo galmudug asaastay waxaad tiri maaragtay buntland waxaa xukuma ilaa baalkaliyaa burtille waxaa xukuma galmudug war galmudug ma xukunto galmudug waxay leedahay dhulka ay leedahay waa la yaqaanaa waa ilaa hobyo ilaa maaragtay cadaado ilaa maaragtay xaafadaas la yidhaahda baraxli weeye waxay xukuntaa ama ay maaragtay degan tahay waxa weeye dadka aad qaldaysa ka daa soomaalida aad isku diraysa ka daa dadka aad maaragtay sida aan munaasibka ahayn aad ula hadlaysa ka daa waxyaalaha aan caqliga geli karin oo aad ku hadlaysa iska daa waxa weeye buntland dhulkeedii baa lagu soo weeraray difaac bay iyadu ku jirtaa wax ay weeraraysa ma leh wax ay maaragtaa boobaysa ma leh nin ay dhul ku qabsanaysa ma leh dhul maaragtaaye waxay dabcday soomaali weyn inay u dhisto iyada keliya ayaan dhisanine soomaali ilaahay oo dhan ay u dhisto oo bicmuskarkoodu isugu yimaado oo bicmuskarkoodu maaragta ay ka faa'iido oo xoolihii lagu xanaaneeyo wax allaale wixii bicmuskarku ay ku xanaanaystaan oo soomaali u dhaxaysa ee ayan buntland keligeed ayan dhisan dhisanayn maaliyaday uun leeyihiin ma ahaane ciidda inay dad ka xigsadaan ma ay rabin waad ka hor istaagteen oo waxaad tidhi annaka aleh war halkee ku leedahay war waxaad yeelaysaa annaku dad walaalaha yaatiin idinla weerari mayna annaku dhulka yagaanu difaacanaynaa garsoor baad tidhahdeen waa leena galdogob baad tidhahdeen waa leena burtin baad tidhahdeen waa leena war waxaasoo caqli maaha nin walba dhulka meeshu ku leeyahay waa la yaqaanaa guriga yagii baad nagu soo weerarteen meesha yadii aanu dhisanaynay baad nagu soo weerarteen war waxaad yeelaysaan dhulkiina ku ekaada dad soomaaliyeed oo walaalaha yahatiina annaku idin weerari mayna idinla boobayna waxaad noola muuqataan dad dhulna doonahaya dhirna doonahaya baad noola muuqataan dhirna waad doonaysaan dhulna waad doonaysaan dhirta waa la dhaqaalaystaa annaku waa dhaqaalaysanay dhulkana waa la ceshadaa waa ceshanay waxaad yeelaysaan dhulkiinu haydin deeqo ku ekaada hadduu dhir leeyahay ku ekaada hadduu maaragtay bannaan yahay ku ekaada hadduu fiican yahay ku ekaada walaalayaal dhulka yaga hanoogu qabsanina waxa weeye dhulka aad leedihiin laamiga taayirka baabuurka wixii xamar markuu ka yimaado wixii shishay ka jira oo taayirkaas shishay ka jira idinkaa leh idinku qabsan mayno haddaanu idinku tagno idinku qabsanno idinku weerarno annakaa gardarrada leh haddaad taayirka kaleeto oo maaragtay taayirka kaleeto baabuurka aad nagu soo weerardhaan oo aad maaragtay nagu qabsataan waad naga gardarantiin waana iska difaaca waana iska kindifaacayna oo waana iska kindifaacayna difaac mooyaane weerar annagu manihin dhulka yagaanu maaragta difaacanayna buntland waxaan leeyahay rag iyo dumarba waxaad yeelaysaan dhulkiina difaacda ninna dhulkiisa ha dooninina kiinana difaacda haada waa salaam intaasaan idin leeyahay